wasaaradda horumarinta reer miyiga hirshabeelle ayaa wado qorshe in ka badan toban kun oo ruux a dibadejin lagu sameynayo kuwaasoo iskugu jira xoolodhaqata iyo beeraley islamarkaana ku nool gobolka hiiraan dadkan oo colaadaha iyo abaaru ay saameeyeen islamarkaana iskugu jira xoolodhaqata iyo beeraley iyo qeybta xoolodhaqatada loo dhisi doonaa guryo waxaana la siin doonaa xoolo ay dhaqdaan halka beeraleydana la siin doono soodharka ku shaqeeya cadceedda abuurka beeraha iyo guryo isku dhawaha wasaaradda horumarinta reer miyiga hirshabeelle ee gobolka hiiraan xaawo axmed maxamed iyo redio beerlo uga warantay qorshahan ay wadaan bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsantaha idaacadda beerula waxaan u diyaarinay dadkaas anagoo laba qeyb u qeybinay qeyb oo baadiyaha fog iyo qeybta beeraleyda ah baadiyaha fog waxaan u diyaarinay sidaanaba waxaan haynaa kawasaan dhaan toban kun oo guri oo aan u kala qeybinayno labada qeyb haba u badnaata qeybta baadiyaha fog oo dagaalada iyo abaaraha iyo kusoo dhaceen kuwaas waxaan u sameyn rabnaa dadka baadiyaha fog ka yimid waxaan u sameyn rabnaa inaan ku celino dib u dejin ka wasaarad ahaan dib u dejin inaan ku sameyno oo meelahooda aan ku celino oo guryo loo dhiso oo xoolo markaas la siiyo cid walba intii ay dhaqan karta la siiyo sidaasaan ku talagalnay kuwa beeraleydana waxaan ugu talagalnay inaan siino soolara biyaha ay kusoo jiitaan iyo matooro iyo abuur iyo sidii ciddii aan guryo lahayn in aan guryo ugu dhisno sidii markaas ayagana dib ay beerahooda ugu tabcan lahaayeen waxaad sheegtay in dadkan ay abaaro iyo colaada qaarkood saameeyeen goormo ayaad rajeynaysaan howsha inaad bilowdaan
wallaahi hawsha hadda waa ku guda jirnaa sida uu dhaqsiyaha badanna waa u bilaabi doonaa qabanqaabideedna hadda ku jirnaa sida uu dhaqsiyaha badan bisha soo socoto waxaan jecelnahay inaan bilowno deegaano cayiman ood u sameyseen miyaa jirta mise waa waxaad ku saleynaysaan keliya hadba baahidii soo korodha deegaanada assessment waan kusoo sameynay inta badan laakiin baahiyo kale jiro hadba baahidii soo siyaado inaan ku dhaqaaqno oo aan u sameyno ku tala jirnaa dhinaca kale xaawo axmed maxamed ayaa ku boorisay dadka ku howlan jarista dhirta inay joojiyaan si looga hortaga abaaraha iyo dabeylaha iyadoo ku baaqday in la beero geedo waxaan hore u qabanay dhowr kun oo geed inaan tuulooyin geynay oo lagu abuuray haddana aan weli wadno geedo kale inaan dib loogu abuuro si ay meesha u noqoto meel caradana ceshato ay dabeysha ka qaadin dabayshana ay ku yaraato roobna ay u helaan waxaan tale usoo jeedin lahaa hadda ka horna wacyigelin aan ugu sameyno seminaaro ugu qabanay in ay ilaashadaan dhirtooda oo aan dhuxul laga jarin haddii dhuxul laga jara dhirtii waxay noqonaya meesha meel lama degaana waxay noqonayaan roobna aan lahayn hoosna aan lahayn xoolana kuma noolaan karaan dadna kuma noolaan karaan xoolo dhaqatada iyo beeraleyda gobolka hiiraan ayaa sanad kasta la kulma dhibaatooyin ka dhashay isbeddelka cimilada sida abaaraha iyo daadadka